fidhiyo waaga cusub waxaa uu idiin soo gudbinayaa tafsiirka qur-aanka kariimka fadiilatu sheekh aadan sheekh cabdulaahi cali ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ۖ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما
cashirkana maanta wuxuu ka bilaaban hayaa aayadda lixdan iyo afraad ee suurat nisaa ka mid ah waxaan kusoo jirnay munaafiqiinta axwaalkoodii ilaahay wuxuu noo soo sheegay subxaanahu watacaala dabeecooyinkooda inay ka mid tahay haddii loogu yeero kan ilaahay uu soo dejiyey kitaabka ilaahay ah rasuulka haddii loogu yeero in ay ka jeestaan waidaa qiila lahum tacaalow ilaa maa anzala allahu ilaa rasuuli ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda markii taana loo soo sheegay haddana xaalkooda xumidiisa iyo siday adduunyadana ugu kashifmahayaan aakharana hoog iyo cadaab ay u leeyihiin ayaa naloo soo ishaaray ayadoo weliba nala tusinhayo been ku dhaarashadooda had iyo jeer inay cudurdaar iyo been ay ku dhaartaan markii xumidoodu ay muuqataba oo taas ay isku dayaan inay xumidooda ku qariyaan ilaahay wuxuuna soo yidhi subxaanahu watacaala kuwaa waa kuwa ilaahay og yahay wixii uurkooda iyo qulubtooda ku jira ee isaga jeeso wacdina oo hanuuni had iyo jeer waxaad ku tiraahdaa naftooda qowl xayl dheer waqul lahum fii anfusihim qowlan baliiqa hanuunin iyo caqli celin ku jirto saa kula mucaamalow haddana halkan iyadoo welidtii ay la xiriirto waxaana la tusinhayaa muhiimada rasusha loo soo diray inay tahay in la adeeco oo wixii lala soo diray la qaato ilaahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala wamaa arsalnaa ma anan dirin min rasuulin rasuul ma anan dirin ilaa liyudaaca in la adeeca mooye biidni illaahi ilaah idankiisaiyo waafajintiisa iyo iraadadiisa lagu adeeca mooye rasuul maba dirnaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala rasuul kastaba ha ahaatee ilaa haddii aan dirno muhiimada loo soo diray waxaa weeye ee dadka xaggoosa ka saaran inay adeecaan oo wixii lala soo diray ee ilaahay midnimadiisa ah ilaahay shareecadiisa iyo axkaamtiisa ah oo dadka ugu yeerahayaan ilaa taa unbaa lala soo dirahayaa wax alla wixii lala soo diray oo idil inay dadku ku raacaan oy ku adeecaan adeeciddaasna waxay u xasilaysaa ama ku xasilaysaa ilaahay iraadadiisa iyo waafajintiisa walow annahum ayagu id waqtii dalamuu ay dulmiyeen anfusahum nafafyaalkooda ay dulmiyeen jaa-uuka hadday kuu imaan lahaayeen fastakfarullaaha alla ay ka dembi dhaaf weydiisan lahaayeen wastakfara lahumurasuulu rasuulkuna uu dembi dhaaf weydiin lahaa lawajaduu way heli lahaayeen allaha ilaahay tawaaban allihii toobad aqbala inuu yahay raxiiman ee naxariista ah ayay heli lahaayeen markii naloo sheegay rasusha muhiimadooda ee ah xagga dadka tan ka saaran inay ku adeecaana wixii ilaahay uu la soo diray ayaa haddana waxaa naloo ishaarayaa dadku hadday xumi ay ka dhacdo dariiqa u furan ee ah inay xumidu uga noqdaan toobad ilaahay wuxuu leeyahay ayagu haddii markii ay naftooda dulmiyeen xumida ay ku dulmiyeen munaafiqnimada ay ku dulmiyeen kufri calooleedka ay ku dulmiyeen marka sidaas naftooda ay ku dulmiyeen hadday kuu imaan lahaayeen rasuulka allow adiga ay kuu imaan lahaayeen oo ayagoo soo noqday ka qoomameeyey haddaba nebiga waxaa laleeyahay hadday kuu imaan lahaayeen haddee nebiga kolkay khilaafeen xukunkiisii ay ku raali noqon waayeen asagana way u xume faleen shareecadii kolkuu qofkuu nebiga uu ku khilaafo nebiga naftiisii xumibu u sameeyey qof kolkuu toobad keenayana waxaa la rabaa inuu muxuu ahaa xumida uu kasoo noqo ruuxii haddii aadami xaggiisa ay ku tacalluqday inuu muxuu ahaa iyagii uu ka rida weydiiyo hadday ku imaan lahaayeen baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala oo ay ilaahayna ka dembi dhaaf weydiisan lahaayeen ay ka qoomamayn lahaayeen xumidii ka dhacday markay sidaa uga qoomameeyaan oo ilaahay dembi dhaaf ay ka weydiistaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u qurtaan xumidoodii markaas rasuulkuna uu u dembi dhaaf weydiin lahaa oo ilaahay uga shafeeca weydiin lahaa inuu u dembi dhaafo uu u weydiin lahaa saa hadday dhici lahayd waxay heli lahaayeen ilaahay inuu tawaab yahay raxiimna uu yahay macnaha ilaahay waa ka toobad aqbali lahaa waana u naxariisan lahaa oo ilaahay wuxuu u furay dadka dembaabahaya dariiq tooba la yidhaahdo oo ay uga noqdaan xumid ay uga noqdaan toobadaa waxay leedahay aadaab iyo hab ilaahay uu ku aqbalo ayay leedahay habkaa waxaa ka mid ah qofkii xumidii uu hayay inuu sii daayo asagoo xumidii aan ka fuqin oo weli xumidii ku dhex jira hadduu leeyahay ilaahu iga toobad aqbal haddii ilaahay ka yeeli mahayo hadduu raba ilaahay inuu ka toobad aqbalo xumidii waa inuu ka fuqaayo ka noqdaa habka shuruuddiisa kaleeto waxaa ka mid ah inuu ka qoomameeyo wixii uu sameeyey taasna waa shardhi labaad shardhiga saddexaad waa inuu u qastaa xumi inuusan u noqonaynin saddexdaa shuruud ah ayay leedahay toobadu markii dembiga uu sameeyey xaq ilaahay mooye xaq aadami uusan ku saabsanayn haddii xaq aadami uu ku saabsan yahay ee dad uu dulmiyey dad uu wax ka xaday dad uu xantay wax uun bani aadamka xuquuqdooda a dembigiisu uu soo gelayo waa inuu dadkii xuquuqdoodii u celiyaa ama ay iska cafiyaan shuruuda afarta ayay leedahay habkaa qofkii raaca wuxuu helayaa ilaahay inuu ka toobad aqbalay u naxariisanayo فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك فلا وربك فلا وربك فلا دان دور معنى أيا كجرة لا دا سلوي بمعنى زائدة إن يراده أو فلا وربك فوربك ساويا معنه أو dhaar un keliya iska tahay falaa wa rabbika fa wa rabbika rabbigaabaan ku dhaaranhayaay saa loo laqbeeyo macno weeye macnaha labaad laadaas in xarakada saaran laga dhigo alifta ka dambaysa aliful ishbaac oo macnaha laan keliya uu meeshaa ku jiro falaa wa rabbika fala wa rabbika rabbigaabaan ku dhaaranhayaay macnaha saddexaad laadaa in laga dhigo naafiya markii naafiya laga dhigo oo laba macno ay soo galahayaan waxa la anfinhayo wax ka horeeya inay yihiin iyo waxa la anfinhayo waxa ka dambeeya inuu yahay labadaas macnaha soo galaya waxa la anfinhayo waxa ka horeeya hadduu yahay falaa falaysa alamru kamaa yactaqiduun amarku ma aha siday ictiqaadsan yihiin ama ay doonayaan wa rabbika rabbigama ku dhaartay marka saasuu macnuhu noqonhaya laada waxaa lagu anfinhaya wax ka horeeya ee ayaga camalkooda iyo ictiqaadkooda ah waxa ka dambeeya kolka lagu anfinhayana waxa weeyaan falaa wa rabbika rabbigaa ku dhaaran maayo oo dhaarta ayaaba la anfinhayaa ku dhaaran maayo rabbigaayo haddiise aan ku dhaaranhayo arrinkaanu wax loogu dhaarta waa yahay haddase ku dhaaran mahayo arrintaa iska cadi saasoo kalea markaa macnuhu noqonhaya falaa wa rabbika falaa wa rabbika rabbigaa baan ku dhaaranhayaa dhaar inay tahan ku wadayna oo ilaahay isagaa isku dhaaranhaya wuxuuna ku hadal qabsanhayaa nebigiisa oo isla hadlahayo falaa wa rabbika falaa wa rabbika nebi maxamedow rabbigaa yaan ku dhaaranhayaay laa yu'minuuna inayna rumaynaynin oo dadka iimaanba aan laga helaynin xataa yuxakimuuka intii adiga ay kaa xaakim yeeshaan oo wixii arrin ahoo dhexdooda dhaca adiga ay kaaga xaakim yeeshaan xataa yuxakimuuka intii ay kaa xaakim yeeshaan fii maa shajara wixii dhaca baynahum dhexdooda dhaca oo minal umuuri umuura ah wax alla wixii dhexdooda dhaca oo umuura oo xugun u baahda ilaa ay adiga kaaga xaakim yeeshaan iimaan laga heli maayo taasu waa shardi iimaanka u shardi ah oo waxaa halkaana lagu tusaaleynayaa kuwii nebiga xukunkiisa ku raalli ahaan waayey waa tii munaafiqiinta xaalkooda aan kusoo jirnay inay iimaanka ay sheeganhayaan uusan ahayn iimaan la aqbalayo maadaama ay nebiga xugunkiisii ay ka tegayaan oo ay daaquud u xugun tegayaan iimaan laga heli mahayo xataa yuxakimuuka intay kaa xaakim yeeshaan fii maa shajara baynahum dhexdooda wixii dhaca suma markaas dabadeed laa yajiduu ay helin fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda xarajan ciriiri mimaa qadayta waxaad xugmisay ciriiri ayna ka helin oo wayusallimuu ay ka hogaansamaan tasliiman hogaansi shardiga labaad oo iimaanka shardiga waxaa weeye horta waa inay nebiga u xukuntamaan wixii arrimahoo dhexdooda ah waa kow markii nebigu xugmiyo calayhi salaatu wasalaam inay ku raalli ahaadaan oo naftooda ciriiri ayna ka helin ay ka cirirtoon yihiin nebiga xugunkiisii ciriirigaas oo tusinhaya rilo la-aan oo waxaa la rabaa dadku kolkii ilaahay dariiqiisa lagu xugmiyo xaqa markii lagu xugmiyo walow kan xaqaas iyo cadligaas dhibaato uu soo gaarsiinayaba ha ahaadee inuu raalli noqdo iimaanka shuruudiisay kama tahay waa inuu ku raalli noqdo xugunkii ilaahay male hadday tahay cadli ay tahay waa inuu ku raalli noqdo uma laa yajidu ay helin fii anfusihim naftooda xarajan dhib iyo ciriiri ayna ka helin mimaa kii ay ka cirirtoo yihiin qadayta adugu aad xugmisay rasuulka allow oo wayusallimuu markaas ay weliba ka hoggaansamaan tasliiman hoggaansi waa ina u hoggaansamaan oo sidaad u xugmisay ayna u hoggaansanin oo markaad xugmisay dabadeed ayna markaa ka galgalanin sidii munaafiq uu damcay xugunkii rasuulka inuu uga galgasho oo markaa sayid cumar uu u tegey taas oo abaalkiisa uu kala kulmay sayid cumar walow annaa annagu katabnaa aan faral yeeli lahayn calayhim korkooda aniqtuluu laaya anfusakum nafafyaalkiina laaya aw ikhrujuu baxa min diyaarikum guryihiinna ka baxa haddaan saa ku faral yeeli lahayn maa facaluuhu faralka may faleen ilaa qaliilun in yar oo minhum ayaa ka mida mooye tana macnaheed waxaana la tusaalaynaya haddii dadka ilaahay uu ku faral yeeli lahaa inay naftooda laayaan gaar ahaan kuwa munaafiqiinta ah haddii ilaahay ku faral yeeli lahaa in ay naftooda laayaan oo axkaamta iyo waxa lagu kallifahayo wax culus laga dhigi lahaa sidii reer banu israa'iil waxa ilaahay farahayo iyo toobadda sida looga aqbalayo lagu cusleeyey gaar ahaan markay dibiga caabudeen toobadoodii laga dhigay in ay islaayaan sidaasoo kale haddii ayagana loogu cuslayn lahaa toobadda iyo waxa takaaliiftoo la farahayaba culays looga dhigi lahaa amaba la fari lahaa guryahoodii iyo dalkooda inay ka tagaan oo hadday xumi sameeyaan xumidaa sidii looga aqbali lahaa laasim looga dhigo inay naftooda qariib ay ka dhigaan oo guryahoodii iyo dalkooda ay ka baxaan sidaas haddaan ku kallifi lahayn ma ay faleen baa ilaahay leeya in yar mooye haddaba taas haddaan ilaahay ku kallifin oo arrintiiba ilaahay u fududeeyey oo marka ugu horaysaba waxa uu faraya ay yihiin wax fudud oo awood u leeyihiin ee uusan ku kallifin wax culus oyna karti u lahayn uusan ku kallifin kolkii xumi ay ka dhacdana towbadii ilaahay u fududeeyey oo looga dhigay uun inay carabka iyo qowlka iyo qalbiga iyo qaalabkaba ay ilaahay uga soo noqdaan ee wax kaleetoo kulfa aan la saarin markaa maxaa ka reebaya inay toobadii aqbalaan oo amarkii ilaahay fuliyaan tirtirsiis weeyaan marka ilaahay uu ku tirtirsiinhayo towbada iyo daacadda iyo awaamirta ilaahay in ay qaataan waxaa la wariyey sayid cumar radiallaahu canhu aayaddaa markay soo degtay intuu dhaartay buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay haddii ilaahay ifari lahaa in aan naftayda dilo naftayda waa aan dili lahaa buu yidhi ilaahay baase mahadleh oo naga cafiyey takliiftaa adag walow annahum ayagu facaluu hadday fali lahaayeen maa yuucaduuna waxa loogu wacdinhaya bihi maaga lakaana kaasaa khayran u khayr badnaan lahaa lahum ayaga waa ashadda kaasaa u adayg badnaan lahaa tasbiitan sugnaashada ay diinta ku sugnaadaan waxa ilaahay farhayo ama ha ku adkaato ama yay ku adkaanin hadday fali lahaayeen arrimaha loogu caqli celinhayo oo takaaliifta ilaahay wax la farhayo iyo wax laga reebahaya hadday fali lahaayeen falitaankaasaa u khayr badnaan lahaa adduunkooda iyo aakharadoodaba kaa ayaa ku adkaan lahaa sugnaashada gomadooda iyo naftoodu diinta ay ku sugnaato oo daacada waxay qofka u kordhisaa sugnaasho uu diinta kusii sugnaanayo had iyo jeer qof kolkuu ilaahay cibaadadiisa iyo daacadiisa iyo khayrka shaqaynta uu ku shuqloon yahay iimaankiisu waa kordhahaya wuxuu sii kororsanhayaa sugnaasho gomadiisu diinta ay kusii sugnaato mar alla markii xumida uu iilanhayo xumida muxuu aha hawshiisa ay tahay oo macaasida iyo sidaa ay tahayna iimaankiisu waa nusqaamahaya had iyo jeer waa sii nusqaamahayaa macaasida waa kusii nusqaamahaya ilaa uu gaaro ilaahay naga nabadgeliya heer uu ka baaba'o oo xumidu ay muxuu aha iimaankiiba baabi'iso sidii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay qofku hadduu xumi uu sameeyo inay xumidaa qalbigiisa wasaq ku reebayso hadduu ka toobad keenana toobadaas waxay noqonaysaa wasaqdaas mid kadha- ka dhaqda hadduusan ka toobad keenin oo xumiday sii kororsan hayana xumidaa ayaa kusii kordhaysiya wasaqdaas qalkaasoo markaa raan uu ku noqon hayo kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yaksibuun wa-idan waktigaas hadday ku sugnaadaan gommadoodu diinta ay ku sugnaatana oo wixii la fala faray ay falaanna la aataynaahum waan siin lahayn min ladunna agtayada ajran ajir baan ka siin lahayn cadiiman oo weyn wala hadaynaahum siraadan jid baan ku hanuunin lahayn mustaqiiman oo toosan cashirkeenu maanta intaasuu ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullah